alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira darsigeenna maanta oo ka mida duruustii qisatun wacibra ama qisasun wacibar waxa uu ku saabsan yahay marka koowaad qiso aada u layaab loo inooga warramay nebigeenni moxamed caleyhi salaatu wasalaam nebigeenni moxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadii inaga horeeyey ashkhaas ka mida waxyaabo ay sameeyeen oo wanaagsan iyo dhacdooyin ay la kulmeen in badan buu inoo sheegay ashkhaas kaloo waxyaabo xun oo ay tahay in laga digtoonaado sameeyeyna rasuulku caleyhi salaatu wasalaam in badan ayuu ka warramay maqsuudku waa dadka wanaagsan ficil wanaagsani uu ka soo fulay in lagu daydo dadka aan wanaagsanayn ee afcaasha aan habboonayn samaynayana in la yska ilaaliyo oo dhaqankoodaasi aan lagu sifoobin qisadani waxay ku saabsan tahay laba nin oo sida muuqato ganacsato ahaa waxay ku noolaayeen magaalo badda xilligeeda ku taalla dadkeeduna ganacsato ay u badan yihiin labadaa nin midkood baa wuxuu u baahday deyn inuu kakale ka qaato maalkaasi uu amaahiyey isagoon u samayn markhaati iyo damiin midnaba oo ku kalsoonaaday inuu ilaahay mara ka ahaado ilaahayna qofkaa damiin in uga ahaado ninkaa markaa deynta qaatay ganacsada ayuu ahaa xoolahaasi waa la safray oo waa ku shaqo tegey mudda ayay ku heshiiyeen inuu deyntaa ku soo celiyo muddadii markii la gaadhay waxa uu doonay inuu safro si uu deyntaa isaga gudu isaga celiyo laakiin nasiib darra ma helin gaadiid uu raaco oo uu ku safro wuxuu soo qaaday loox looxaasi ayuu xorday oo meel buu ka dalooliyey lacagtii ninkaasi uu ku lahaa iyo warqaduu raaciyo isaga ka socota ninkaa ku socota ayuu daloolkaa geliyey kadibna waa awday oo waa daboolay badda ayaanu ku tuuray isagoo ilaahay tala saartay subxaana wa tacaala rabbina baryey in ilaahay deyntaasi uu ka gudo xoolahaana ilaahay ciddii lahayd inuu ka gaadhsiiyo ilaahay ducada waa ka aqbalay rajadiisiina rabbi subxaana wa tacaala waa u dhaweey oo u dhameeyey qisadan bukhaari baa ku wariyey saxiixiisa min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu wuxuu uhi abu hurayra can rasuuli اllaahi salى اllahu alيyh wasalam annahu dakara rajula min bani israa'iil nebigu wuxuu xusay maalin oo uu ka sheekeeyey nin ka mida reer banu israa'iil sa'ala bacda bani israa'iila an yuslifahu alfa diinaar nin kaloo reer banu israa'iil ka mid ah ayaa waxa uu weydiistay inuu amaahiyo kun diinaar diinaarkuna waa lacagta dahwa ka samaysan markaa kun diinaar waa lacag badan fa qaala itinii bishuhadaa ushiduhum ninkii wuxuu uhi deynta waa ku siinayaa laakiin markhaatiyaal ii keen arrinkanaan markhaati uga dhigo faqaala kafaa billaahi shahiida ilaahay baa markhaati kuugu filan buuhi markhaati kale ma hayo ilaahay markhaati ha ka noqdo deynta inaan kaa qaatay qaala faatinii bilkafiil markhaati haddaanad keenahayn qofku damiinto keen buuhi qaala kafaa billaahi kafiila ilaahay baa damiin iigu filan buuhi qaala sadaqta nin ilaahay yaqaana buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa uu ku wen yahay run baad sheegtay buuhi markhaati ilaahay baa ku filan damiinna ilaahay baa subxaana wa tacaala igu filan fadafaca ilayhi calaa ajalin musaman kunkii diinaar buu u dhiibay muddana waa u qabtay fakharaja fi lbaxri faqadaa xaajatahu ninkaasi badda ayuu ku safray waa ganacsi tegey dantii uu lahaa markii uu dhammaystay uma iltamasa markaban yarkabuhaa yaqdumu calayhi liljali aladii ajalahu wuxuu raadiyey markab geeya halkii uu ka yimi ninkii deynta ku lahaana uu joogay maadaama la gaadhay wakhtigii lagu ballamay si uu deyntaa isaga bixiyo falam yajid markaban markabuu ku safro ma helin iyo doonuu raaco fa akhada khashabatan fanaqarahaa faadkhala fiiha alfa diinaar loox buu soo qaaday looxii buu xorday meel buu ka dalooliyey kunkii diinaar ayuu geliyey wa saxiifatan minhu ilaa saaxibihi iyo warqad isaga ka socota oo ku socota ninkii deynta ku lahaa uma sajaja mowdicahaa buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam halkii warqadiiyo lacagta geliyey ayuu awday oo wuu daboolay si aanay biyuhu u gelin uma ataa biha ila albaxr kadib looxii buu soo qaaday oo badda ayuu la dul yimi inta aanu badda ku tuurin ilaahay buu baryey subxaana wa tacaala rabbina wuu tala saartay faqaala allahuma inaka taclam annii kuntu tasallaftu fulaana alfa diinaar ilaah waxaad og tahay buu ihi ninka hebel la yidhaahdo inaan ka amaahday kun diinaar fasa'alanii kafiila uu i weydiiyey damiin faqultu kafaa billaahi kafiila waan idhi ilaahay baa damiin kuugu filan faradiya bika oo adigu damiin inaad iga noqoto raalligu ku noqday wa sa'alanii shahiida markhaati buu i weydiiyey faqultu kafaa billaahi shahiida waxaan idhi ilaahay baa markhaati kuugu filan faradiya bika adigu inaad arrinkaana dhex mare markhaati ka noqoto ayuu raalli ku noqday wa annii jahadtu an ajida markaban abcahu ilayhi aladii lahu waxaan dadaal ku bixiyey anoo waxba iska xistin inaan helo markab si aan ninkaa u gaadhsiiyo xoolaha iyo deyntaa igu lahaa falam aqdir wa inii astawdicukaha maan helin markab ilaahw adaan ammaano kaaga dhigayaa xoolihiisaas aduu gaadhsii ilaahayow faramaa biha fi lbaxri xataa walajat fiih looxii oo lacagtii iyo warqadii ay ku jirta ayuu badda ku tuuray badda ayay dhex gashay uma insarafa dabeetana uu iska noqday ma isku haleeyo ma is yidhi khalaas mar haddaad lacagtii iyo warqadba qorigaa gelisay baddana aad ku tuurtay ilaahayna aad tidhi ilaahu ammaanan kaaga dhigay dee intaasi kaa gudantay ma is yidhi oo ma isku haleeyey maya ma oga in ducadiisi la aqbaliyo in kale looxaasi inuu gaadhi doono ninkii iyo in kalena war uma hayo iyo inay cid kale heli doonto iyo inuu badda quusi doono oo qofka xaqa lagu leeyahy sidaa kaga dhici maayo wa huwa fii dalika yaltamisu markaban yakhruju ilaa beladi haddana wuxuu raadinaya markab uu raaco oo beledkiisii uu raaco dhinaca kale ilaahay baa subxaana wa tacaala ninkii deynta lahaa isagana soo kaxeeyey marka ilaahay subxaana wa tacaala wax uu sakhiraayo ee rabbi subxaana wa tacaala uu fududaynaayo sidanoo kale wax u dhacaan ilaahay baa subxaana wa tacaala ninkii deynta lahaana soo kaxeeyey markuu looxii ku soo beegnaa saaxilkii ay deganaayeen fakharaja arajul aladii kaana aslafahu yanduru lacala markaban qad jaءa bimaalihi ninkii lacagta amaahiya isaguna magaaladii ka soo baxayoo xaggii badda ayuu u soo baxay wuxuu sheedaalinayaa bal markab safara oo yimi oo laga yaabo in lacagta ninkii uu ku lahaa uu saaray ama cid ugu soo dhiibay inay saaran tahay fa idaa bilkhashaba alatii fiiha almaal wuxuu ku soo baxay markab ma heline looxii lacagtu ay ku jirtay fa akhadaha liahlihi xataban qeybka ma oga iyo waxa maqan qorigii wuu qaatay laakiin xaab ahaan buu u qaatay reerkiisii buu u geeyey falamaa nasharaha wajada almaala wاsaxiifa qorigii markuu kala dilaaciyey si uu u yaryaraysto oo u marxisto xabo uga dhigto waxa uu dhexdiisa ka helay lacagtii kunkii diinaar iyo warqadii uma qadima aladii kaana aslafahu oo muddo kadib waxaa yimi ninkii lacagta uu ku lahaa xisaabta kumuu darsan sayna hore u sheegnayba deyntaasi inay sidaa kaga gudantay fa ataa bilalfi diinaarin kunkii diinaar ayuu keenay fa qaala wallaahi ma deetana waa cudur daartay way wakhtigii lagu ballansanaabuu kadib dhacay fa qaala wallaahi maa ziltu jaahidan fii طalabi markabin liaatiika bimaalika wallaahi baan ku dhaartay ee aada baan ugu dadaalay inaan helo markabaan soo raaco si aan xoolaha kuu keeno famaa wajadtu markaban qabla aladii ataytu fiih kaa aan soo raacay ee maanta aan ku imi mooyaane mid kale waan waayo oo ka soo horreeya qaala hal kunta bacadta ilaya bishay wuxuu uhi miyaad wixii soo dirtay umuu sheeginoo muu odhan haa waan kuu soo diray waxaana waagta wallaahu aclam inuu ka baqay in loo qaato arrinkaasi inay tahay karaamatan min allaahi lahu karaamo ilaahay uu ka muujiyey deetana sheegisteedu ay noqoto mid caan baxda oo dadka qaarkood ay ku fitnoobaan ama isagaba arrintaasi inay faan ka noqoto qaala ukhbiruka anii lam ajid markaban qabla aladii ji'tu fiihi been ma sheegin oo ma odho waxa ma soo dirin oo dir waxa maan soo dirin been bay noqonaysaa waxbaan soo dirayna ma odhan waa ka xaydaystay oo jawaabtii waa ka leexday mid kale ku jawaabay war waxaan kuu sheegayaa buuhi waxaan kuu sheegayaan kuugu warramayaa markabkanaan maanta soo raacay mooyaane mid kale waan waayay midaan soo raacay iyo mid cid saaran aan kuugu soo dhiiba dayntaadiiba qaala fa ina allaha qad addaa canka aladii bacadta fi lkhashaba ilaahay waa kaa bixiyey deyntii lacagtii aada looxa soo gelisana way soo gaadhay fansarif bilalfi addiinaari raashidan la noqo kunkaagan diinaare hadda aad sidaan waxba kuguma lihi deyntii waad iska bixisay buu ihi waa qiso aada iyo aada u layaab badan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu inooga warramay sababta nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegayna ay tahay inaynu cibrooyin ka qaadanno duruus iyo casharana aynu ka baranno dhaqamo wanaagsan iyo aadaab iyo akhlaaq sarraysana in aynu ka faa'iidno waa labadaa nina xoolaha kala amaahday labaduba cajiib bay leeyihiin nin markii la yidhi ilaahay markhaati ha kuu noqdo damiinna ha kuu noqdo arrintaasi raalli ayuu ku noqday ilaahay baa markhaati kuugu filan damiin kuugu filan markii la yidhi sadaqta buu ihi waa run taasina waxay tusinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa inuu ku weynaa inuu ahaa addoon iimaan leh oo rabbi subxaana wa tacaala rumaysan waxa ilaahay markhaati uu uga dhigto iyo waxaa rabbi subxaana wa tacaala kafiil ama damiin uga dhigtaana inaanu ka lumahayn si dhaba waaamisan sida ayaanay u dhacday arrintu addoonkan kale laftiisu sifadaa wuu lahaa kafaa billaahi shahiida kafaa billaahi kafiila waxaa kaloo ka muuqatay inuu ahaa addoon iska ilaalinayo xuquuqda khalqiga oo markii muddadii ay soo dhowaatay wuxuu raadiyey gaadiidkii xoolaha ciddii lahayd gaadhsiin lahaa markuu waayeyna sidaasi aada maqashay ayuu sameeyey daaciyan mutawakilan cala allah isagoo ilaahay baryaaya subxaana wa tacaala rabbina tala saaranaayo ilaahayna subxaana wa tacaala maadaama qalbigiisa uu ku ogaa tala saarad xoog badan ducadiisaana ay ka muuqatay rajo badan oo ilaahay uu ka qabo subxaana wa tacaala inuu aqbalo iyo qalbi ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigay oo si dhammaystiran isugu halleeyey ilaahay subxaana wa tacaala ducadii waa ka aqbalay deyntiina rabbi subxaana wa tacaala waa ka guday casharada ay tahay qofka muslimka ahi qisadan inuu ka bartaa aada iyo aad bay u badan yihiin awalan qisadani waxay daliil u tahay nebinimada nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam waayo reer banu israa'iil gaar ahaan ragganuu nebigu ka warramay ismay soo gaadhin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadoodii waa sheegay siduu ku ogaaday inamaa calima dalika bilwaxyi asaadiri min allahi subxaana wa tacaala wuxuu ku ogaaday waxyi xagga ilaahay uga yimi mar labaad qisadani waxa ay muujinaysaa dad saalixiina xaqa ilaahay iyo kuwa khalqigaba iska guda adqiyaah oo ilaahay diintiisa ku dhaqma rabbi subxaana wa tacaala ka baqa ummadihii hore inay ka mid ahaayeen taasina labada ninba waa ka muuqataa arrinka saddexaad waxaynu qisadan ka baranaynaa mashruuciyaة الاstidaanaةi واlqard qofku xoole inuu amaahdo oo dayn uu qaataa waa mid bannaan adilo badan baana tusisay qur-aankana waa lagu sheegay aayatu dayn yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidayn ilى ajli musama faktubuuh dayn haddaad kala qaadataan muddaysan qora buuhi ilaahay subxana wa tacaala nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam wax waa amaahday laakiin amaahdu waa culus tahay waa xaq bani aadam oo qofku dumadiisa uu saaraayo walihaada xaaje iyo baahi keenta mooyaane qofku daynta waa inaanu ku degdegin uu iska ilaaliyo taa waxaa u daliila nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam marka loo keeno janaaso su-aalaha weydiin jiray dadka wada waxaa ka mid ahaa hal calayha min dayn janaasadan wax deyna miyaa lagu leeyahy haddii la idhaahdo gashi baa lagu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam idingu ku tukada buu odhan jiray kuma tukan jirin waxaanuu sidaa nebigu u yeelaya inuu dadka u muujiyo culayska ay deyntu leedahay iyo sida ay u mudan tahay inaan la fududaysan weliba wakhtigaas wuxuu ahaa wakhti deynta aada loogu baahan yahay oo faqriga iyo baahidu aada iyo aad ay u badnayd markaa daynta in la fududaysta maaha cinda alxaaja oo qura waa in la qaato markaana waa mid mashruuca sida qisadan ay tusinayso arinka afraad qisadan waxaynu ka baranaynaa mashruuciyaة اlishhaad wاlkafaala fi اduyuun inay sharci tahay daynta in markhaati loo sameeyo ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka waa ku sheegay faاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakuna rajulayni farajul wamra'atan laba nin markhaati deynta uga dhigay buu ihi ilaahay subxaana wa tacaala laba nin haddii aada weydaanna laba dumara iyo hal nin oo a markhaatiyaal lagu kalsoon yahay oo maragala kadaalika waxaa sharciga qofkii inuu kafaalo dalbo kafaalada iyo iyo addamaanna waxoogay waa kala duwan yihiin marka xagga fiqiga la eego kafaaladu waa inuu qof ballan qaado qofkaa daynta ama xaqa lagu leeyay inuu keeni doono isaga laftiisa adamaanna waa inuu ballan qaado daynta qofkaa lagu leeyahay inuu isagu bixin doono haddii qofkaa laga waayo labadubana waa mashruuc shareecadeennana waa lagu sheegay qoladaa horena sharci bay u ahayd nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam iqraar ayuu ku sameeyey arinka shanaad ee qisadan laga baranayaa aharu tawakuli calى اllah fi taxqiiqi اlmuraad addoonku inuu ilaahay tala saarto oo macnaheedu yahay sidqu اlictimaadi calى اllah wاhiqaةu bihi maca alأkhdi biاlasbaab alma'duuni biha sharcan inuu addoonku si dhaba ilaahay u cuskado oo ilaahay uu ku kalsoonaado isagoo la imanaya asbaabta shareecadu ee ogosha ee lagu gaadho muraadka iyo qaradka la leeyahay arrinta noocaasi raad weyn bay ku leedahay qofku inuu gaadho muraadkiisa iyo ujeeddadiisa ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh qofka ilaahay tala saarta ilaahay isaga ayaa ku filan wixii dhibe ilaahay uu ka magan galay ilaahay baa ka badbaadinaya muraadka iyo maqsuudka uu leeyahayna rabbi baa u yasiraya oo gaadhsiinaya qisadanna taasi si aaday uga dhex muuqataa ninkani markuu waayey si kaloo deyntaa ninkii lahaa uu ku gaadhsiiyo sidaasi aada maqashay looxaasi ayuu dalooliyey oo u geliyey laakiin taasi waa sabab muxuu raaciyey tawakul cala allah ilaahay buu subxaana wa tacaala tala saartay ilaahayna subxaana wa tacaala ducadiina waa u aqbalay tala saaradkiisiina waa ku anfacay xaqiina ciddii lahayd wuu gaadhay arrinka lixaad ee isna tawakulka aan ka fogeyne qisada laga baranayaa waa aharu اdducaa fi اlwusuuli ila اlmuraad waa ducadu raadka ay ku leedahay addoonku ujeeddadiisa inuu gaadho wa kadaalika ducadu raadka ay ku leedahay kurbada iyo culayska qofka saaran ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka dulqaado arrinka toddobaad ee qisadan ka muuqdaa fiihi daliilu calaa qudrati illaahi albaahira ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa xeesha dheer ee cuquusha ka wareerisa ayaa qisadan ka dhex muuqata loox baa lacag la geliyey lacagtaasi waa danaaniir qadaadiic weliba kuna oo fara badan culays kale ayaa la saaray arrinta noocaasi waxay sabab u noqon karaysay looxaasi inuu dego oo badda gunteeda u dhaadhaco looxaasi inuu lumo oo meel kale uu tago oo mawjadaha baddu ay u leexiyaan waa mid suurtoobaysa looxaasi dadka badda dhexeeda ku safraya doonyaha saarani inay qaataan oo ay helaan waa mid suurtoobaysa looxaa ninkii uu ku socday nimaan ahayn inuu helaana waa mid suurtoobaysa biyuhu inay galaan oo lacagtaasi ay kharibaan ama daloolku intuu furmo lacagtaasi ay ka daadato waa mid dhici karaysa wamaca daalika intaasiba iyadoo ay jirto ilaahay awooddiisa waxay keensatay looxaasi isagoo bad qaba ninkii uu ku socday ee loo diray inuu gaadho ninkiina ilaahay subxaana wa tacaala inuu soo wajaafo uu soo kaxeeyo oo halkii looxaasi uu ku beegnaa uu ku sugo si aanu cid kale gacanta ugu gelin arrinka toddobaadee qiso aynu ka baranaynaa wuxuu yahay qofka dayn iyo gashi lagu leeyahay dayntu waa laba nooc dayn mutlaqa oo muddo aan lahayn wa daynun muajal iyo dayn muddaysan dayntu haddii ay tahay dayn dayn aan muddo lahayn qofka daynta lihi mar allaaliya markuu doonu xaq u leeya inu dalburaa dayntii halay gudo markaana waa in loo gudo hadduu qofku awood u leeya inuu dayntaas ka bixiyo daynta nooca labaad waa addayn lmuajal waa daynta muddaysan muddadii marka la gaadhun baa qofka xaq loogu leeya in la haha dayntii kaan waayo waa ballan iyo heshiis la galay marka marka muddadii la gaadho qofkii daynta lagu lahaa inuu iska bixiyaa waa waajib saaran isagoo awoodo daynta bixinteeda haddii uu dib u dhigo oo taakhiir iyo dib u dhigis uu ku sameeyo wuxuu noqonayaa qof dulmi sameeyey oo dembaabay waa kaydhi nebigeennu calayhi الsalaatu wasalaam maطlu اlghaniyi dulmun yubiixu cirdahu wa cuquubatahu qofka wuxuu dayn ku dayn baxo ku gashi baxo haysta haddana dayntiiyo gashigaan iska bixin meermeerinta iyo dib u dhigistaasi uu sameeyey waa dulmi dulmigaasi wuxuu xalaalaynayaa cirdigiisa in wax laga sheego oo qofkii dee daynta ku lahaa uu hadlo uu yidhaahdo ninkaa hebel dayn baan ku lahaa dayntii buu iska bixin waayey dulmi buu igu sameeyey wuu odhan karaa laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim xumaan hadal xun in la lagu hadloo la sheeg sheego ilaahay ma jecla laakiin qofka la dulmiyey waa ka caban karaa ciddii dulmiday gaar ahaan cidda arrinkaa wax ka qaban karta wuu uga caban karaa waxaa kaloo taasi ay xalaalaynaysaa buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam in la ciqaabo sida nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waxaa kaloo ay xalaalaynaysaa in la ciqaabo sida in la xidhoo kale inta lasoo ashkateeyey qofkii arrinka toddobaadee qisada aynu ka baranaynaa waa mashruuciyatu alrukuub fi lbaxr wasafari fiihi litijaara waxaa bannaan qofku inuu badda ku safro ganacsiga wax la mida inuu ugu safro waxaase shardi ah in safarkaasi uu yahay safar loo badinaayo in lagu badbaado waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man rakiba albaxra cinda irtijaajihi famaata faqad bari'at minhu dimma qofka badda ku socdaala iyadoo baddu ay kacsan tahay oo loo badinaayo qofka ku safraa inuu ku halaagsamo oo sidaa ku dhinto oo ku halaagsama ilaahay subxaana wa tacaala ilaalintiisii qofka waa lagala noqdo ilaahay subxaana wa tacaala ilaalin maayo waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa ganacsigu inuu yahay mid mashruuca shareecada islaamku ay ogoshahay weligeedna lagu soo dhaqmi jiray waxyaabaha macaashka iyo noloshu ay ku xidhan tahayna waa ka mid waxaase ganacsigu u baahan yahay in la waafajiyo ilaahay sharcigiisa subxaana wa tacaala oo qofku aanu wax xaaraana ka shaqayn si xaaraanana aanu u shaqaysan waxaa kaloo qisadan aynu ka baranaynaa shayga yar een qiimaha lahayn ee qofkii uu ka lumay aanu ka warwarahayn baadidoonna aanu u gelahayn cidda heshay inay iska qaadan karto oo in la yaboohiya aanay aanay waajib ahayn ninkaasi loox buu helay waa khashaba badda ayaa soo tuftay shay kuma jiro ile baddu may dhalina cid unbuu looxaasi ka dhacay oo badda uu ka soo raacay haddana waa iska qaatay nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale waa yeelay wuxuuhay wuxuu helay tamra xabad timira faqaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam lowlaa anii akhsha an takuuna min tamri sadaqa la akaltuha haddaanan ka baqanahay inay ka mid tahay timirtii sadaqadda waan cuni lahaa buuri nebigu calayhi الsalaatu wasalaam oo sadaqaddu nebiga xaaraan bay ka ahayd marka xabaddaa timira waa wax yaroo iska liita oo qofkii ay ka dhacday aanu baadidoon u gelahayn kana warwarahayn marka qofka helaa waxaasoo kale inuu iska qaadan karo mar haddaanu qofkii lahaa garanahayn bay taasi daliilu tahay haddii qofkii lahaase qofku uu garanayo shaygu haba liitabe waajibku waa inuu ugeeyo haddaad shan boqoloo shilin hesho qofka ay ka dhacday aad garanayso iska qaadan mayse waajibku waa inaad ugeyso tanse aynu ka hadlaynaa waa markaan la garanahayn ciddii lahayd shayguna uu yahay shay iska liito oo qiimo badan aan lahayn والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات انتين كوكل من محاضرة علمية دو سيدانو كلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد